العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة aadaakani baabu bayaani fanaa'i dunya addunyada dhammaadkeeda ay dhammaanayso tirtirmayso iyo faninimadeeda ee waa meel muddo un la joogayo iyada aan dee ahayn lagu meel lagu daa'imaye taas buu caddaynteedii buu baabkeedii yahay iyo wa bayaani alxashar isa soo saarka la qubuuraha layskaba soo saarayo laysa soo xashrinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha balkaa isna caddayntii ama waa wax sifaadkiisii ama waxyaalo kaba mida umuurahaas ayaa inoo iman doonaa wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdullahi bni idriisa xa waxadaثana bnu numayrin qaala xadaثana abi wamuxamed bnu bishrin xa وxadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana muسى بن أعyan xa وxadaثnii محamed بن rاafici qال xadaثna أbu samta kulhm عan ismاعيil بn abi khaalidi kolley dad badan buu sheeku raximah الlahu tiriyey walibana kuwo kalena way dambeeyaan dariiqa hore cabdالlahi بn idriis weeye in qolooyinkan dee raawigan ku kulmaya ama ku wada kulmaya ismaaciil dariiqa labaadna cabdullaahi ibnu numayr iyo maxamed ibnu bashirin ayaa kuba sugan dariiqa saddexaadna muuse bnu acyan dariiqa afraadna abu usama markaa shan bay noqonayaan waayo meel baa cabdullahi ibnu numayr iyo maxamed ibnu bashirin lacabdi ay wada socdaan shantoodaas buu leeyahay kulluhum can ismaaciil bni abi khaalidin ismaaciil bn abi khaalid bay xadiidka ka wada wariyeen weli cid kalaa soo biiraysa xagga ruwaduna ama dee dadkana waa dadkii kitaabkaba kusoo noqnoqonaya allahuma nin keliya waa muuse bnu acyan oo dee aljazariya ama jaziirainta dee dijriya furaad udhaxaysa deegaankaas buu ahaa kunyadiisana abu saciid baa la yidhaha mawaalidii qureysheed weeye waa nin hiqoo cibaado badnaa ama caabid ah cubaaddii ummadda atbaacu taabiciintii dhexe ayuu kaba mid yahay kollay qolooyinkan usuushale ama kutubtan umuhaadkaana tirmidi un baan wax ka warin intooda kale oo dhami waxbay ka wada wariyaan waa shanta kale laakiin kitaabkeena waa nin siqaan leen oo caabide kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahay muuse bnu acyan hore umaynaan soo marin aljazari kitaabkeenan xadiidkan buu ku leeyahay kollay bukhaari iyo markaa abu da-uud iyo nasaa-iya ibnu maajahna waxbay ka wariyaano waa ku sugan yihi tirmidisa kitaabkiisa riwaayo kuma laha wuxuu yihi bal markaa haddana muslim waxadaanii moxamed bnu xaatimin wallafdu lahu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala xadaanaa ismaaciilu ismaaciilku waa ismaaciil ibnu abi khaalidkii uun imikuu sanadkiisii noo dhammaynaya waxay duruqdii hore bal imaka inoogu soo biiraysna oo raggii hore ee yaxya ibnu saciid oo lix bay noqonayaan markaas dadkan ismaaciil ibnu abi khaalid yaxya ibnu saciidkana waa qadaane dadkan ka wada warinaya markaa xadaanaa ismaaciilu ismaaciil baa wuxuu ihi ismaaciil ibnu abi khaalid alaxbasi waana nin taabiciin hore usoo maray ama kitaabkaba ku badan qaala xadaanaa qaysun qaala samictu mustawrida أخا بني فهر يقول قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qayskuna waa qays بن أbي xاaزim ama qays بن xاaزim isna de isagoo ismaaعيل qayskan ka wariya waa isla reer eh de qays kolkol jrيir بن cabdاللahi iyo isna isla reer ahaayena kaba wariye horeynuu soo maray horena waxaan usoo sheegnay taabiciintu marka la eego aad bay u kala waawan yihin nin weynaayo bal waktigii rasuulka ilaahay jiray laakiin aan laba kulmin iyo kuwa asxaabta midharhkii ugu dambeeyey laba kulmay oo dee bal dad aan isa soo gaadhin baa taabicin wada ah markaa dabaqaad iyo maraatib bay leeyihiin oo barhkood baa waxay kaba gaadhsiiyaan iyagoo eegaya un xagga saxaabaday la kulmiyeen iyo mashaayikhdooda xagga luqiyigaa laga eegayaa la kulanka ee ilaa shan iyo toban dabaqo ayay dee ahibal matalan tiriyaan bay kala waawen yihiin waxay kala badsadeen saxaabadii ay la kulmeen ay wax ka qaateenba marka dabaqada koowaad waxay ka dhigaan ciddii tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulantee wax ka wada warisay xaakim oo taqsiimkan lihi dad waxoogaayuu tiriya oo uu yidhaahaa dabaqadaa koowaad weeye tobankii jannada loogu bishaareeyeyna way la wada kulmeen laakiin dadkaas marka la eego xataa saciid ibnu musayibiya buu kusoo daraayo oo abubakarna arag khilaafadii cumar dhexdeedii bal qaybteedii dambana dhashay bal matalan oo haddaba waxay culimmadii dee iyaguna isagana arrintiis dee wax qolooyinkan tatabucay nin keliyay markaa sugeen oo tobanka ka wada wariyo ninkaasna waa ninkan aan hayno qays ninkaas ba ah ee qolooyinka kale oo dham wax dee barhkood ka wariyey iyo wax intooda badan ka wariyey bay yeelanayaane uu tirtiriye dee kuwana waa kuwa xataa aan iyaga waxba kasoo gaadhin taabiciinta bal qays baa waxaan leenahay waa qayskaas oo dabaqada koowaad waaba keligii dabaqada koowaad markaan taa eegno suyudiba alfiyadiisa utaabicuuna dabaqaat cashara min bacdi khamsati awaluhum dulcashara buu dha waxaa ugu horeeya waa shan iyo toban dabaqo waxaa ugu horeeya ninkii tobankaba ka wada wariyo markaasaa wuxuu dha wadaaka qaysun maa lahu nadiiru waa qayskan kaasi waa qayso nadiir ma laha cid u dhiganta oo lamida wacudda cinda xaakimin kaiir dee xaakim agtiisa laakiin dad badan baa la tiriye ee dadkii waan lagu waafaqin bal markaa qays waa ninkaas qays baa wuxuu yihi samictu waxaan maqlay mustawridan mustawrid akhaa bani fihrin akhaa bani fihrin reer bani fihri walaalkood ahaa macnaa nin ka mida ahaayo usluubkan dee horena waxaan filayaa inaan usoo aragna kitaabka yaa ukhta bani firaasin iyo markay isticmaalaan ee iyadoo nin la sheegay reerna la sheegay la yidhaaha dee waa akhuu bani fulan macnaa waa waaxidu minhum weeye waa nin reerkaa ka mida macnaa reerkan reer bani fihri waa jirib qurayshe ayuu ka dhashay reerkaasoo ah dee reer bani fihrina waa cubaydat bnuljarax iyo jiribkoodii weeye saxaabigaas baa reer bani fihri ahaa haddaba akhaa bani fihrin macnaa reer bani fihri ka mid ahaayo dee waaxidan minhum waa mustawrid ibnu shadaad aabihina saxaabi weeye shadaad yaquulu xaal uu ku qowlayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartee madunyaa adduunyadu ma ahaanin fi laakhirati waa fii janbi laakhirati ama binisbati ila alaakhira marka aakhira loo nisbeeyo aakhira lasoo baaldhigee aakhira loo eege loo nisbeeyo ma ahaanin waa adduunye oo dhan naciimkeed iyo raaxadeed iyo dee dhaldhalaalkeed iyo waxeed oo dhan marka aakhiro loo eego ee la qaabiliyo ilaa mislu maakii wax lamida uun mooye yajcalu uu yeelayo axadukum axadkiin isbacahu fartiisa haadihi tan ah wa ashaara yaxya bisabaaba yaxyu waa yaxya ibnu saciidkii isaguna ka wariyey ismaaciil qolooyinkii kale muu kasoo naqnay ishaarado dee xadiidkii in isbacahu haadihi fi lyami intaasu bay ku wada wariyeen isagaa inoo soo naqliyey oo fartan la sheegaya waa wa ashaara yaxya bisabaabati waa fartan dee musabixada ama sabaabada ama murdisadii fi lyami badda uu gelinayo ee falyandur ha eego bal ruuxu ha u fiirsado bima waxay tarjicu la soo laabmayso fartu oo macnaha fartaadaasood badda aada gelisay bal waxaa marka la eego qoyaan iyo balal ama biyo ee soo raaca fartii eeg taas nisbada qoyaankaas marka loo eego badi ee alla qaabiliye uu u leeyay badi ayay adduunyadu ay aakhirana ku noqonaysaa dee wax soo raacayaa ma jirto qoyaan unbaa soo raaci wax gudan maaho xataa wax soo qaadaya far la geliya waa qoyaan ima kaba engegaya haddaba marka la eego balalkaas farta dee soo raacaya ee bad la geliye kasoo raacaya de fi janb اlyam iyo binisbati ila lyami badaa weyn marka loo eegee loo nisbeeyo si ay isku yihiin ayay adduunya aakhira isku yihiin macnaa waxa weeye wax la isbaaldhiga maaha wax dee munaasababa ama ay wax ka dhaxaynayaan ma aha in adduunyadu waa taa dee tirtirmayse dhammaanayse ruuxii isaga waxa weeyaan xataa zinadeedii wax ka helay ama uu ka tegaya ama ay kaba tegayso hadhowna iyadii ba hab dhammaan ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aanka dee isagoo umuurahaas dee aad bu ma uuba badan yahay dee jaanibkaas iyo istuusintiis iyo waaba tan qur-aanka dee nolosha adduunyo waaba dee waxa weeyaan marka akhira looga waxaanta bal dee aayad kala duwan baa maxaa ilaahay subxaana watacaala isagoo ka dhigay mathala alxayaati addunya biyo same ka yimi oo daaq ku baxay daaqimudu dee ishi kuba doogsatay oo dhaldhalaal iyo waxyaalo yeeshee laakiin markii dambe noqday waxaa hashiima fa asbaxa hashiiman tadruhu riyaax wax burburay waa engegay waa caddaaday waabu burburo jajabay oo dabaylihii waaba kala qaadaya adduunyo xaaladeedu taaba weeye waa saas oo kale zinadeed iyo minxadeed iyo dee dhaldhalaalkeed iyo quruxdeedba taas wey haddaba taasay tahay macnuhuna waxa weeyaanun dee adduunya hadday taa tahay ha ku kadsoomina janib kale marka laga eegana adduunyadu waa masracatu laakhira aakhiro camalka kolba uu la yimaado ruuxu adduunyo ayuunbuu hadhow jazihiisii yeelanayaaye adduunyadii hayskuuna ku kadsoomina laakiin intaa dhexdeeda joogtaan dee camal saalixa la yimaado oo ku dadaala si aad bal maalan dee aakhiro a uguba intifaacdaan oo iyadoon iyadu qiimo lahayn ayaa haddana nolosha daa'imkaa wixii dadka ilaahay ku siinayay kuma mudanayeen iyadaa ayaa dhexdeeda wixii lagu yimaado ay intan uu ruuxu joogo wixii uu la yimaado ay tahay macnaa waqtigiina haysataan dee ka faa'iidaysta oo uga faa'iidaysta dee aakhiro iyo wixii aakhiro ku intifaaci lahaydeen wa ashaara yaxya bisabaabati fi lyami falyandur bima tarjicu kalley halkan raximah llahu tacaala imaam nawowi wuxuu inoo sheegayaa culimadu in tarjicu iyo yarjicu labadaa dabdi baa lagu wada dabdiyey xadiidka marka la eego tarjicu baa mashhuura ayuu leeyahay yarjicuna waa dabdi jira haddii tarjicu aan idhaahno waa nigaa laqbeeyey oo falyandur ha eego bal ha u fiirsado bima waxay tarjicu alisbacna waa mud waa la ta'niisiyaa waa lafdi waa muanasa waa tan haadi bal fartiisaas uu geliyey waxay la soo laabmayso ee badii uu dhex geliye kala soo laamayse kasoo raacaya ha eego waxaasun bay adduunyadii kaba dhigan tahay haddii la yidhaaho imaka bima yarjicu oo bal maalan taas dee usbici haddaan idhaahno waana la tadkiirin karaa luqadii isaga naftiisa usbici baanu celinaya walow an imaam nawitaa sheegin haddii kale waxay noqonaysaa in axadkii loo celiyo oo la yidhaaho falyandur ha eego waa axadkii bima wuxuu yarjicu la laabmayo ee umadda uu farta geliye kala soo laabmayo uga soo noqonaya isaguo axadkii ha eego bal markaa waa xagga tarjicu iyo yarjicu dabdig dabdigeeda ee macnuhu waxa weeyaanun adduunyadu marka aakhiro loo nisbeeyo muddadeedan yar ladaadkeedan yar raaxadeedan baaba-aya iyo aakhiro dawaamkeeda ay tahay mid daa'imaysa naciimkeedu iyo ladaadkeedii maa laa caynu ra'at walaa udun samicad walaa khadara calaa qalbi basharna uu yahay khuluudun laa mowt saynu xalay soo maray dee waa biyaha farta soo raacay oo kale libaaq albaxr ayuunbuu noqonayaa wa fii xadiiihim jamiica gayra yaxya samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu dalik waa cinaayadii alfaada culimada iyo sheekyada uu aada iyo aad ukala u cinaayoonaya ihtimaam u kala saa muslim u ihtimaamayu kala saarayun bay tani ka dhigan tahay marka wa fii xadiiihim jamiican jamiicanta wuxuu leeyay waa lixdii ismaaciil ka wada wariyey kuwaasuu sheegaya xadiidkoodii dhammaan waxaa ku wada sugnaa hayra yaxya yaxya mooye yaxyu ka soo reebay marka waa shantaa kale aan yaxye ahayn samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam yaquulu dalik oo imanka eg lafdigii yaxyu inoo soo naqliyey markaas eeg aan dib ugu laabanayn yare qaala samictu mustawridan akhaa bani fahri fihrin yaquulu qaala rasuulu llahi sala اllahu alayh wasalam waa riwaayadii yaxya intooda kale maxay ahayd samictu mustawridan akhaa bani fihrin yaquulu samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam taas bay ahayd oo inta badanna samictu rasuul اllahi bay mustawrid cibaaradiisii ka dhigeen waana isla macnuune ama yaxya riwaayadiisa ama lafdigiisa qaala rasuul llahi sala اlahu alay slam saa inoo taalla waa arrin kalena uu tilmaamaya ay ku kala dunaayeenoo وفي حديث أبي أسامة عن المستورد بن شداد أخي بني فهر eg waxaynu soo aragnay dee lix nin oo ismaaciil ibn abi khaalid xadiidka ka wada wariyey cibaaradii uu inoo soo dhigtay mati ahaanna waxay xadaanaa qaysun qaala samictu mustawridan aabihii muu sheegin akhaa bani fihrin akhaana way nasbisan tahay oo mustawridanne waa mafcuul e isagiibay de waxa weeyaan bayaan ama bedel u tahay macdfu bayaan ama abu usama isaga laftigiisu muxuu aha xamad ibnu usama waa can ismaaciil ibni khaalid markuu kaba wariyey xadaanaa qaysun tii muu taaban waa tii une qaala ma maxdaa ma xadaanaa qaysun can ilmustawrid bni shadaadin akhi bani firid akhina waxaa loo jaraya inay mustawrid baa majruur noqday oo isagu halkaa magacii aabihina wuu sheegay halkay samictu ka haydna samictu muu odhana can buu yihi markaasay deeta noqotay akhaadina ay majruur noqotay akhi bani fihrin macnuuna waa mid keliya ee laakiin sheekhadiibuu cibaaradoodii iyo alfaadahoodii ayuu kala soocaya wa fii xadiiثi ayضا waa xadiidka abu usama macnaha riwaayadiisa weeye abu usama xamaad waxaa ku sugnayd qaala wa ashaara ismaaciilu bilibhaami e yaxya maxaynu soo aragnay wa ashaara yaxya bisabaabati taas oo markan uu xadiidkii soo naqlinaya ismaaciil kaba soo naqlinayay laakiin abu usama laftigiisu muxuu ahaa wa ashaara ismaaciil ismaaciilna waa ismaaciil ibn abi khaalide bilibhaami sulkii buu ishaaray oo halkii sabaabada ayaa bilibhaami u ishaaray dee farta waa suulkii kolley marka la eego dee ishaare waxaa u badnayd farta iyadaaba dee fartan sabaabada ayaa wax laguba ishaari jira oo taas baaba uba badnayd waana tay dee qoloyna ama way ka aamuseen ama taas bay iyagu laba yimaadeen waxaanu qaadicideed ka soo naqlinayaa riwaayat asabaabati adharu min riwaayat libham waashamu bitamhiili wey riwaayadan asabaaba ayaa ka xoog badan ama ka daahirsan riwaayada alibhaam xagga marka la ego tamhiilka iyo waxa marka misaal lasoo qaadanayana iyadaa ku habboon oo dee u eg buu leeyo waayo caadadu waxay tahay alishaaratu biha la bilibhaami walow ixtimaal soo naqliya inay labada xaalaba dhaceen oo ashaar dee xadiidkii isagoo laba goor wariyay ka kala maqleen inuu ay ka kala maqleen maaha ragga lixda ee ka wada wariyey inay maalinta majliskeedan oo kale ay ku kulmeen ay ka wada wariyeen ninba waktigiisii uu la kulmay sheekhan iywaayo ama uu xaggiisa u rexleeyey ama si kaleba ula kulmay buu ka warinayey marka dee inay laba xaalaba dhacday labada ishaaraba taasna waa ixtimaal bal xadiidka macnihiisi waana garanay iyo wixii ku tacalluqsanaa waxadaanii zuhayr ibnu xarbin qaala xadaanaa yaxya ibnu saciidin can xaatim ibni abi sagayrata qaala xadaani ibnu abi muraykata can ilqasim ibni muxamedin can caaishata qaalat anaha qaalat samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquulu xagga sanadku dee cidi inaguma cusba xaatim ibn abi sagiirana hore waynu usoo marray abu sagiirahana dee muslim baa magaciisa la yidhaa waxaana culimadu kolley yidhaahaanba waaba jaddu markaa jadduhu liummihi weeye waaba abu sagiirahan isaga loo tiriya oogii hooyaba weeye xaatim waana nin hiqaan horena taa waanu soo sheegnay bacdigoodna waxaabay yidhaaheen may e waa zawju ummihi weye waa hooyadii odaygo dee hooyadii oo nin kala qabay oo dee isagii soo koriyey ninkii weeyaba kan loo tiiriyey ibn abi muraykana cabdillahi ibna cubaydillaahi ibn abi murayka kale waa ninkii caalimkaa waqtigii ibnu zubayrna maka qaadiga kaba ahaaynu marar kala duwan soo marray qaasimna waa ina moxamed ibn abi bakrin sidiiq caaisha waxay tidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay salى اllahu عalيه wasalam yaquul xaalu ku qowlayo yuxsharu waa lasoo xashrinayaa annaasu dadka yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waa lasoo saaraya xabaalahoodii baa laga soo saari waxaa la keenayaa meeshii laysku xisaabaya caroosaadkii qiyaama xufaatan xaalayin iyo kabala cagaagan curaatan qaaqaawan oo gur lambuuryo qaba macnaha dadka waxaa la keenayaa xabaalahoodii marka laga soo saaro meeshiina la keenaya lagu xisaabayay iyagoo kabala hoo dee markaa iyagoo qaaqaawan iyagoo buryo qabo wixii laga gooyeyna loo soo celiyey macnaa si markii horeba ilaahay ku abuuray ada ayaa ay ahaanayaan wax ay wataana oo wixii dambe usoo biirayna maba jirto haddii wax laga gooyeyna saaqu buryadii oo kalena waa loo soo celinaya qurlan qultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahayow annisaa haweenka iyo warijaalu raggi jamiican xaalayin iyagoo dhan yanduru miyuu eegaya de marka meel keliya la isugu wada keene lana wada qaawan yahay arrinka yanduru miyuu eegaya bacduhum ilaa bacdihim yaa la istaawanaya de waaba arrin adag oo dee inay cawraadkii kor hadday muuqanayaan rag iyo dumar miyay is arkayaan oo dee marka sidan lagu keeno qaala sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi yaa caaishatu caaishaay almru arrinku ashaddu waa ka adag yahay min an yandura inuu eego oo bacduhum barhkood ilaa bacdin in la istaawado ama lays eegaba taas bal ruuxna isagii baanu isogaynba ruux kastaba naftiisiibaa hami gelisay likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniih ruux kastaaba sha'ni isaga shuqliya ka shuqliya kaa bal dadkuwii ugu dhowaa saas waa kaa kaba ordaya ka shuqliya inuu kan uu dhinac taagan yahay ama ka horeeya ama taas uu arkaba ama xaggiisii eego dee waaba kaasoo dee waaba kaa absaartoodii way taagmaysaayo in masalaa yartadu ilayhim darfuhum ishoodii dibba markay taaganto uma soo laabmayso waafidathum hawa qulubtoodna way baran tahayba fikir iyo wax kale iyo waxaa waa taa ka khaaliga ah haddaba arrinku kaa waa ka wan yahay oo iyada cidna cid ma eegeyso cidna cid arrinkaa maba ogo ma xusuusanaysaba wey alamr ashaddu min an yandura bacdhm ilaa bacd وxadaثna abubakr بn abi shaybata وbn نmayri qala xadaثna abu khalidi الأxmar can xaatim bn abi صغيiraة bhada اisnaadi walam yadkur fi xadiiثi gurlan markan dhoweyd yaxya bnu saciid baa sanadkii hore inoogu sugnaa alqadaan oo xaatim kaba warinayay imika abu khalid الأxmar sulayman ibnu xayaan ayaa xadiidka warinaya oo xaatim isaguna ka warinaya lafdigii waynu soo aragnay xadiidkii dee bal matala ariiqa yaxya bnu saciid de waa xadiid caaishe waana xadiidkaa marfuucahe laguba wariyey isnaadku waa kii uun xaatim laakiin walam yadkur muu sheeginoo abu khaalid weeye fii xadiidi gurlan dee kolley way jirtaa axaadiidii kale ka ibnu cabaasiya way noogu soo sugantay way noogu soo socotaa kana way noogu sugantahay laakiin waa riwaayada abu khaalid ayay ka dhacsanayd oo wuxun baabu yihi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlan intaas ah oo jamcu agrlal ah ayaa isaga riwaayadiisa ka dhacsanayd un xadiid kaloo lamidina waa kan waa xadiid ibnu cabaas xadaثna abubakr بn abi shaybata وزuhayr بn xrbi وإsxaaq بn ibrahima وbn abi cmar qala isxaaq akhbarana وqala اآakharuna xadaثna sufyaan bn cuyaynata can camri وacmr bn dinar can saciid bn jubayri can ibni cabaasi anahu samca الnabiya slى اllahu عalيه waslm ykdb ibnu cabaas wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh khudbaynaya macnahu axaadiiii ibnu cabaas rasuulka ilaahay kaaba maqlay axaadiidiisa badan ee kun aada ugaba sarreysa dee inteeda badan saxaabadii kale ka waaweyneyd buu kaba wariyey oo rasuulka ilaahay waa sida inta uu ka maqlay kolley waa wax tirsanaan karta holo aanay dee sia bacd alusuuliyin yidhaahaan aanay arrintu ahayn oo afar xadiidu baabu ka maqlay rasuulka ilaahay taasi aanay dee arrinku ahayn haddana haddii dee la tatabuco la tatabuco waxaa dhici karta dadka inaan waxyaalaha cad inaan dee boqol la gaadhsiine bal waxa weeyeen rasuulka ilaahay buu maqlo khudbaynaya walxal wa yaquul uu ku qowlayo inakum idinku dadow waa dhammaanba rag iyo dumarba dee waana jin iyo insiba mulaaqu llahi ilaahay kuwa la kulmayaatin macnaa waa laydin soo saarayaa markaa qiyaamadu gaadho mushaatan xaalatiin kuwa lugaynaya oo taasoo dee markaa qubuurtii laga soo baxee dee waxa weeyaan yatabicuuna daaciya laa ciwaja lah daacigii dhawaaqayay raacayaan iyadoo ruux dee la yidhaaho kani waa dee hama garba qaato oo diidi kara hari kara gees kale u baydi karaa jirin halkaas aba la wada daba ordaya haddaba idinkoo lugeynaya oo xufaatan kabalo oo curaatan qaaqaawan oo gurlan buryo qaba taas baa laydin soo saaraya bal xadiidku isagoo dheer ayuu inoo dambeeya waa riwaayada dambe walam yadkur zuhayru fii xadiidi yakhdub afar sheekh baa muslim xadiidka ka wada wariyey uu ka mid yahay zuhayr ibnu xarbin oo la yidhaha kitaabkeenan inta moolooda uu ku yimi ama inta xadiidu ka wariya kun way ka sarreysaa kun way ka badan tahay waa dee waxaa la arkaa abubakar unbaa kasii horeynaye abubakar unbaa ka horeeya waa raqamka labaad marka la eego sheekhada muslim yakhdubu intaa macnaha wuxuu baa samica nabiya sala allahu alayh wasalam ee dee khudbo inay ahayd ayun baan laftigiisa ku sugnayn lakiin dee khudbaheed xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic maxa وxadaثna cubaydالlahi بn mucaadi qaala xadaثna abi kilaahuma can shucbata kilaahuma adun waa mucaadi بn mucaadi iyo wakiic بn اjarax labadaas baa shucbo ka wariyey haddana sheekhu dib uu laabmayba isagoon matnigii dhamayna wuxuu hi xa وxadaثna mحamed بn muثanى ومحamed بn bashaari wlafظ لبn المuثanى waa laba had iyo goor sanadna way wada dhinteen kana kafarasay rihaan bay yidhaahaanba laba farasoo dee la tartansiinayo oo laleeya keebaa dheerayn iyo keebaa dheerayn oo kuma badin taas baabay saasay isku ahayn sanadna way wada dhinteen kale raggan lixda ah ee kutubtan ususha ali dhammaanba way ka wada wariyaan oo sheekhada ay ku kulmeenna labadoodaba kaa wada mid weeyeen daba lafdi ibn muhana lafdiga inoo soo socda moxamed ibn musa muhana alcanazi ayaa leh qaala waxay yidhaaheen waa labadoodan xadaثana moxamed ibn jacfarin in xadaثana shucbatu eeg markii hore iba in mucaadi ibn mucaadi iyo wakiicba shucbay ka wariyeen imakana moxamed ibn jacfar gundar ba iyagii kusoo biiray oo xadiidkii shucbe ka warinayay imankuu dhamaynayaa sanadkii xadaثna شhuعبة عن المغيرة بن النعmاn عan سacيid بن jubayri عan iبن cabasi qaal سacيid بن jubayr iyo iبن cabas markii hore wa inoogu sa xadidka iبن cabas oo inoo dheere waxaa meesha soo kordhay un مغيرة بن نعmaan waana cusub yahay waa caawa un hore intaa afartii sanooyin kitaabka soo wadnay kumaynaan soo arag waana reer makaco reer kuufa ah iqa ah horta lagu kalsoon yahay waana dadkii taabic saxaabadii waa soo gaadhay barhkood mararhkii yaraaye laakiin mu aragoo lamuu kulminoo de waa atbaacu taabiciintii haddii mucaasaro la ega wataa u saadisay in xaafid ibnu xajar kaba dhigo xadiidkiisana sa imika waxa weeye ninkii hore aynu soo haynay tirmidi mooyaane intan kale usuushaa dhammaan waa ku wada sugan yahay muslim bay noqotay xadiidkan buu ku leeya waa tan aan leeya hore umaynaan soo marin xadiid dambe oo kolley waxaa hadhow sanadkiisna shucba iyo mugiire iyo saciid iyo ibnu cabaas buu noqon doonaa laakiin waa kitaabka dhammaadkiis male toban xadiisun baa ka dambayn doona toban xadiisun baa kaba dambayn doona xadiidkaa dambe waa jira oo isagana inoogu dambeeyo oo kolley waman yaqtul mumina mutacamidan aayaddaa kuba tacalluqsan waa inta uu ku leeyahay xadiidkan iyo kaasuu kitaabkan muslim ku leeyahay rijaasha bukhaarina ka mid weeta aan soo sheegay tirmidi un baa meesha ka baxsan dadka wax ka wariya مغيرة بن النعمان ayaa النkhaعي الكوفي waana ثقa عan سacيid بن جubayri عan iبن cabاsi qaal أنh qaal qama wuu kacayo فيina dhexdanada rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa dhexdayada ka kacay dhexdayadu istaag khadiba xaaliya isagoo khudbaynaya bmawcidaةi mawcido ayuu la kacay iwaano faqaala wuxuu yihi أyuha النaasu dadow inakum idinku tuxsharuun inakum tuxsharuuna waa laydinsoo xashrinayaa ila llahi ilaahay xaggi yowma alqiyaama waa maalinta qiyaamaha dee xufaatan xaalatiin idinkoo kabala curaatan qaqaawan oo gurlan buryo qaba gurlanna de waa aan gudnaynuun ruuxa wixii laga gooyey baa loo soo celinayaa xagga marka leega gurlan waa jamac mufradkiisu aqralla weeye kaley ra'ya laanba aada isugu xiga dee isla makrajna ahoo in luqada carbeed aad bay ugu yar tahay inay kelimo ra'ya laam ay ku kulmaan kelimo keliya bal way tiriyaano barhkood ba afar kelimootani ku jirto kaba dhiga badhnaa waxa weeyaan waxbay ku yar daraanoo dee laba kaliya hadday soo kordhiyaanbe waxa weeyaan dee shay yar weeye oo aada uguba yar marka la eego luqada carbeed inay kelimo keliya ku wada kulmaan macnahana waa taa waan garanaynaa waxaanu sheeko halkan azari iyo waa imaamkii luqawiga iyo keyrkiiba kasoo naqlinaya alaqlal aqrlal iyo alarqal oo alla kala yar horreysiiya alaqlaf intuba iyo iyadoo halkaa qeynta uun qaaf ay noqoto aqlaf ay noqoto iyo acrab waa macno keliya uuno jamcoodna kolley wasan keliya ku wada yimaada kolle duu afcar yahayoo waa ruuxa aan gudnaynba macnuhuna waxa weeyaan dadkii baa lasoo xashirinaya iyagoo si lagu abuuray ah waxay wataan ma jiro ruux dhar xidhani ma jiro ruux xoolo wataa ma jirto ruux dee adugu waxba laa shaya macahum wixii dambe usoo kordhay wax iyaga markaa hore ka mid ahaa abuurkoodiio ka maqana markaa ma jirayso wax dee aan markii hore jirin oo adduunyadii u biiray oo ay wadanayaanna ma jirto wax markii hore ilaahay ku abuuray oo si un ugaba go-ay sida dee imaka gudniinkaasoo kaleo iyadna ka maqnaanaya maba jirte taas baa lagu soo xashirinaya dadkii oo dhan marka rasuulka ilaahay wuxuu aqriyay kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kuna faaciliin waa kamaa bada'na waayo abuurkii horea dib loogu celiyay siday ahaayeen dee waxa weeyaan hore ee ilaahay kuba abuuray haddaba kamaa bada'naa si aanu u bilownay awala khalqin khalqikii ugu horeeyey waa nashadii hore ayuun baan nuciiduhu anagu usoo celinaynaa khalqiga awala khalqin baanu usoo celinaa oo macnaa waxaanu ku celinaynaa si markii horeba dee ama aan usoo celinaysaan markii horeba ilaahay subxaana watacaala dee waa isagaa bilaabay min cadam buu kaba bilaabay iminkana si hore ayuun baa lagu soo celinaya wacdan calayna ay wacadna dalika wacdan arrinku dee koladii ilahay l nuciiduhu waa ballanqaad waa masirtaa adkaynaya uun waa ballanqaad aan taa ku ballan qaadnay oo calaynaa korka inagoo fulinayno ina anagu kuna waxaanu aanay faacilina waxaan ku ballan qaadnay kuwa fulinaya oo celintaasi ay kaga mid tahay alaa hooye rasuulka ilaahay baa yidhi wa ina awala alkhalaa'iqi waa khudbadii khalaa'iqda ka ugu horeeyo yugsaa wax la hubinayaa yowma alqiyaamati ibraahimu nebi ibraahim weeye calayhi salaam oo khalaa'iqdoodan ka ugu horeeya ee la huwinaya wax la huwinaya dena marka xabaali iyadoo qaqaawan dadkii laga soo saaro curaatantan waa nebi ibraahim isagaa miisadaa leh bacdigood baa waxay yidhaahaan dee niwaasada us-uuliyiinta qaarkood arrin ay sheegaan oo ah almutakalim laa yadkhulu fii cumuumi kalaamihi ay yidhaahaan ruuxa mutakalimkii hadduu hadal caama ku hadlay cumuumkaa kuma jiro waa bacdigood say yidhaaheen oo dee rasuulka ilahi baa kaba baxsanye me dee waa san kolley waxyaalo kaleo inoo xoogeynayna way timie marka ugu horeeya cid dee maro la huwiyo waa dee xubladii janno weeyaan ama dee taa karaame eh nebi ibraahim baa ugu horeynaya waa misaw isagu leeyahay laakiin dee waxa weeyaan intaasi kama dhigna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee inuu ka fadli badan yahay oo isagu afdal alkhalqi ama uu yahay ama afdal alambiya uu yahay waayo miizo ama shay dee wax lagu ama miizo ahoo shaksi laguma khaas yeelay taasi ma keenayso lagamana faa'iidaysanayaa tafdiil almudlaq weeye fadiilo mudlaqa lagama faa'iidaysanayo rasuulka ilaahina waa ti aynu soo marray inuu awalu man tanshaqu canhu lardu yahay awalu shaaficin waa awalu mushafac inuu yahay inuu yahay sayid nnaas oo dee aadam iyo ciddii ka dambaysayba dee taxta liwaaya ay kuba sugnaanayaan inuu yahay sayidu waladi aadama walaa fakra bal taasin waa umuuraan soo maray laakiin nebi ibraahim isagaa ah ee waay kolley halkan markay noqoto aakhiro adduunyada ay waxyaala tiriyaan kutubtan ay kuba khaas yeeleen alahwaaile wax kasta wixii ugu horreeya suyuudi baa le iyo rag kale xaafid bn xajarna halkan markuu qabanayo xadiid kitaab uu leeyahy magaciisa sheega waa jiraaye laakiin kitaabkaas waxaan filaya inaan lahayni kaa suyuudiya umaan aragnaybe dee nebi ibraahim awariyaadkiisiiba ay kaba dhigeen barhkood halkan imika tan haba ahaadee waxaan uu tan kuba matay awalu man tasrawala bisalaawiil oo kale oo dee taa iskuba asturay awalu man daafa yidhaaheen awalu man shaaba waayo cid era ay kaba muuqatay isaga ugu horeeyey cid marti waxgelisay isaga ugu horeeyey awalu man qasa shaariba umuuro badan bay tiriyaan laakiin halkan bacd alculamaa waxay yidhaahaan waxa uu tan kuba mutay uu abaalkan weyn iyo dee jazaha arrintan iyo takriimka weyn kuba mutay wuxuu ahaa isaga ilaahay daraaddii baa loo qaawiye oo markii ay dalka ku tuurayeen dharkay ka saareen oo taas bay idhaaheen ilaahay dee daatadii iyo taas bay ahayd markan minjaniiq ay kuba tuurayeen oo kale tii baa dee ta karaamada laga dhigay oo bacd alculamaa xikmo ama arrin ay muujiyeen bal waxa weeyaanuun cid awalu khalaa'iq yugsa yowma alqiyaamati ibraahim alaa hooyay wainahu sayujaab waxaa lala iman doonaa birijaali rag min ummatii ummadayda ka mid ah waa qiyaamadii rasuulka ilaahay xawdkii buu joogaa horeynu axaadiistii xawdka ugu soo marray macnahana markaa horean soo wada sharaxnay oo axaadiistii xawdku inooguma horreysay dad ummadaydii kaba midoo fa yuukhadu bihim waxaa lala qabanaya lala qaadayaa oo lala maraya daata shimaali waa xaggii bidix waa dhinacii naarta faaqulu waxaan odhanayaa rabbi rabbigayow asxaabii haaulaai asxaabii waa asxaabtaydii kuwani kolley macnahan horeynu usoo sharsharaxnay bal bukhaari oo kale waa kolley firablis oo xaafidba soo naqliyo waa arrin lagaba soo naqliyo dhow kuwani waa kuwii waqtigii abubakar oo kale ridoobay laakiin saxaabadii la yaqaanay ee rasuulka ilaahay la saaxiibtay qadama sidq islaamka kulahayd ruux ridoobay may jirin ee niman caraab ahaayo reer miyi ahaayo rasuulka ilaahay ama xajatulwadaaca la kulmeen ama wafdi ahaan ha ugu yimaadeen oo dee wax kale oo reed kale oo islaamnimo ay ku lahayn ayaa waktigaa ridoobay dee kuwa iyagu ridoobay iyo kuwii munaafiqiinta ahay oo dee ummadda marka hore lasoo saaray iyadoo munaafiqiinteedii kuma dhex jirto ayaa laba soo saaraya dadka caynkaas iyo wixii dee dariiqii rasuulka ilaahay baa bedelay taas bay noqone markaasuu odhanaya rabbigay baan odhan asxaabi fa yuqaalu waxaa laygu odhan inaka adigu laa tadri ma ogid kama warhaysid dee kol hadaad wafaadee adigood iyagii kaba tagtay ma axdau wixii ay la yimaadeen bacdaka dabada waxay sameeyeen ee ay soo darisiiseen dabada war uma haysid waayo dariiqaagii way bedeleen maaha kuwii adigu wixii aad kaga tagtay dad ku sugnaa may ahayn faaqul waxaan odhanayaa kama qaala alcabdu saalixu addoonkii saalixaasuu yihi waa nebi ciise marka dee lagu yidhaaho ma adigaa ku yidhi anigiyo hooy anigiyo hooyaday ilaahyo nagama dhigta taas laguma ila lagu yidhaaho waa dee si inay ilaahay waa og yahay muu odhan isagu ee waa kuwan iyagu waxaa sheeganayay si qowlkoodii loogu beeniyo xujadii loogu ogo waa hadalkii uu yidhi oo markaasaa dee wixii aadi amartay uun aadi fartay uun ayuun baaba kuba iliye wa kuntu waxaan ahaa calayhim korkooda shahiidan macnaha mid dee ashhadu calaa acmaalihim wey markhaati ka ah oo og oo ka warhayo dee camalkoodiiyo waxay laba imanayeen maa dumtu fiihim intii aan dhexdooda kuba sugnaa falamaa tawafaytanii markii adiga iqaaday qabatanii ilayk kunta waxaad ahayd anta adigu ilaahay oo alraqiiba calayhim alxafida calayhim waa ka ilaalinaya xafidaye ogna waxay samaynayaan taas baad adigu ahayd wa anta calaa kuli shayin shahiid adiguna shay kastaba ka og ee wax ka qarsoomi aanu jirin taas baaba tahay in tucadibhum haddaad cadaabto fa inahum cibaaduk waa addoomahaagii ehelbe dee adigu waa cadliga iyaguna way muteen oo haddaad cadaabto dee iyagaa galabsadayba oo waana addoomahaagii wain takfir lahum haddaad u dembi dhaaftana fa inaka adigu ilaahayow anta alcaziizu ka haalibka ata ee muraadkiisu fulaya ujeeddadu wixii aad doontee kaba mid ah inaad u dembi dhaaftood u naxariisato dee cid kaa horjoogsanaysa iyo cid kaa mancinaysaa ma jirte ka isagoo casiiska ee haalibkaa ee si wixii uu isagu doonay uu ahaanayo ayaa tahay alxakiimu ee falsan macnaa xakiimka ee shay kastaba meesha uu ku habboon yahay dejinaya macnaa shay kastaba ay kaba mid tahay dee makfiradan iyo cafigan iyo cadaabkan iyo shay kastaba halkii uu kuba habboonaa isagu dhigaya alxakiim sheekh ba raximah llahu taala wuxuu odhan jira waa de kolley alaa sheekha subxayla la odhan jiray raxmat ullahi caleyh alxakiim buu odhan jiray aan surmaseegto lahayn oo dee tad tu ka cabiri jiro surmaseegto ujeedada shay kastaba halkiisuu dhigaya dee geedka markaa baax la garaacayo o kale dee ruuxa halkii laba waayo o kale adigu surmaseegto alla waa cibaarada soomaaliya uu ku laqban jira lafdigan xakiim baan le anta alcasiiz alxakiim qaala wuxuui rasuulka ilaahay fa yuqaalu lii waxaa laygu odhan markan taa idhaaho inahum yagu iyadoo loo sheegayo sababta dhinacan kale loogu duway loogu celiyo xawdkii lam yazaaluu kamay suulin murtadiina kuwa laamaya inay yihiin calaa caqaabihim waa cirhbahoodii dib ay ugu laamayaan mundu wakti laga bilaabo faaraqtahum aada faaruqta ujeedadu way dee dariiqaagi way ka baya haddii da ay noqoto kuwa aan sheegaya waktigii abibakar in waxa weeyaan dib u ridoobay waaba gaalnimadii oo dee waxa weya cirhbahoodii bay dib ugu noqdeen wixii aad kaga timi kumay sugnaan waabay ridoobeen oo markaastaa daraaddeed ba halkan ee way bedeleen un wixii aad kagaba timi oo bal haddii munaafiqiin la yidhah iyo gaalo dee taas baabay noqon inahum lam yazaaluu murtadiina calaa caqaabihim mundu faaraqtahum wa fii xadiidi wakiicin wamucaadin fa yuqaalu inaka laa tadri ma axdatu bacdi hadda maxalu shaahidku inta dambe iyo kolley waan soo aragnay axaadiidii xawdka dadka la celinaya iyo taas oo kale waa xadiid baynu kuba soo marre waa halkan tuxsharuuna ila llahi xufaatan curaatan gurlan ina waxay ahayd wabayaan alxashri yowma alqiyaamati taas baa baabka u baabaysnaa inta dambena sheekhu wuxuu ku sheegayaa uun marka la eego sheekhadiisii wakiic waa sheekha labaad ee abubakar sheekhiis iyo mucaad ibnu mucaado cubaydullaahi aabihii ahaa labadoodu shucbay ka wariyeen waxaa kaloo xadiidka la wadaagsaday moxamed ibnu jacfar gundaroo shucbo ka wariyey markaa riwaayadii moxamed ibnu jacfar bay taasi tahay lafdigan ah fa yuqaalu lii inahum lam yazaaluu murtadiina calaa caqaabihim mundu faaraqtahum labada kale lafdigoodu muxuu ahaa waana macnu waa mid keliye fa yuqaalu waxaa laygu odhan halkii dee lam yazaalu inaka adigu laa tadri ma ogid ma axdathu bacdaka oo laftigaasna marka horeba way nooguba sugnayd adigu wixii ay laba yimaadeen bacdiga oo macnaa waxa weye markii hore way ku sugnaydeen marka labaadee fa yuqaalu inahum lam yazaaluu ayaa bedelkeedia inaka laa tadri ma axdathu bacdak macnadu waa mid keliya xadaثanii زahir bnu xarbin qala xadaثana axmed bnu isxaaq وxadaثnii mحamed بن xaatimi qaala xadaثna bahزu qaala جamيعا xadaثna وhayb qaala xadaثna cabdاللahi بن daوusi عan abihi عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlahu عalيه وasلم qaala anahu qaal war dadku waa dadki aynu soo arki jirnay in whaybna whayb بnu khaalid weeye wuxuu yihi abu hurayra rasuulkii ilaahay baa yihi salawaat الlahi wasalaamu عalayh yuxsharu الnaasu dadka waa lasoo xashrinaya oo dee halkii ay dee ku sugnaayeen baa laga keenayaay oo lasoo ururin iyadoo loo wado maxsharba calaa halaati daraa'iqa saddex dariiqo korkood iyagoo ku sugan dariiqa jamcu dariiqatin ama dee bal dariiqba waayo lafdiga dariiq yu'anath wayudakar bal ta'niidkaaba kaba badan mala tadkiirkiisa walow lafdiga iyadoonta i raacin xagga macnaha marka la eego lakiin waxay tahay daraa'iqdu macnaa saddex firaq weeye oo macnaa calaa halaati daraa'iqa wa calaa halaati firaqin weeye kooxo iyo firqoyna kuna daraa'iqa qidada si suuratuljin macnaa firaq baan ahayn daraa'iqdaasba suuratuljin dee calaa lisaan iljin kuba timi waa daraa'iq macnaa firaqa iyo kooxaanu ahayn kala tagsan ayaanu ahayn beeb raadibiina raahibiina oo saddex firqo saddexdii firqo waa kuwee raakibiina raahibiina oo waxa weeye waa calaa halaati daraa'iqa oo raakibiina waa kuwo iyagu damcayo oo waxbay rajaynayaan oo dee waxaan ka horeeyo waxa wanaagsan bal taas iyagu ay rajaynaya doonaya raahibiina cabsanayana malaa waxyaalaha iyo meesha ay ka tegayaan iyo umuuraha kaba dambeeya kaba baqanaya waa firqa wathaani kuwa kalena waa firqa labaad wthaani laba oo calaa baciirin neefgeela korkii ku sugan wahalaaثatu calaa baciirin iyagwaa firqo keliya uun intani saddex iyadna awr keliya wada fuuli wa arbacatu calaa baciirin wacasharatu calaa baciirin de bal ama dee kolba insi tacaaqubkii oo kolba qaybi ha ruacda inta kalena ha lugaynayso neefkaa keliya kaba dhexeeya afar baciir ku sugan iyo toban baciir kuba sugan baciirkuna waa dee awrkii hasha labadaba ku wada dhacaa taas inagu dee luqada carbeed waa raaxilo un oo dee waabay say u kala roonaayeen weeye malaa ugu kala horbaxeenba intaan gaadiidka yaraan laba iyagu neefkeeda uu kaba dhexeeyo hadduu doono iyagu ay wada fuuli karaan saddex iyaduna baciir korkii ah afar dee la arko tanaawub inay tahayna iyagii toban waaba kollay tanaawub bay noqonaysaa bal taa wey wataxshuru waxaa dabada ka maraysa ururinay soo kaxaynaysa baqiyatahum intooda kale intaasna gaadhi waaye dee bal maalan taas annaaru naarti tab tabiitu way baryaysaayoo macahum macooda xaysu baatu kolba halkay uhoydaan habeenkuu gola iyadna la joogaysaa la kula baryaysa wataqiru macahum waxay la hargelaysaa waa qayluuladii istiraaxa nisfa nahaar xaysu qaaluu halkay hargaleen bay kalo haddana waxa weeyaan ay la hargelaysaa watusbixu macahum way waa bariisanaysaa iyago macooda xaysu asbaxu meeshay kuwaa bariisteen watumsi macahum kalba halkay dee galabta ugu gashayna way taas bal xadiidkan in kolley xashrigii buu kaba warramaya dee waxaa kitaabka dee way inoo dambaysaa ashraadii saacadda iyo fitantii iyo waxyaalahaasaba inoo dambeeyo imaka markaan jannada iyo dikrigeediyo kitaabkan aan kaba baxno ee fitan baa inooguba xigta ashraada saacaddana calaamaadka waaweyne saacadda waxaan ku arki doonaa haddii ala idhaaho toban calaamo inay tahay oo calaamaadkaata ugu dambaysa ay tahay naar kasoo baxaysa min qacri cadan waa xadiid saxiixa muslim ku sugan xudayfat bnu asiid saxaabi la yidhaahdo horena halkii qadar uguba soo marnay xadiiduu leeyahy uu warinayo oo ah waxa ugu dambeyn doonta ashraada saacada waa dee suurka unbay ka horeysaa afuufitaankeedii naar kasoo bixi doonta min qacri cadan dadka dabada ka mari doonta oo xaaladeedu ay tan tahay bal taasi waa inoo dambeeya daba xadiidkan kolley malaha kalaamka ahlucilmigu iyo dee wujuhaatu nadarkood iyo umuurahaas iyo ijtihaadaadku waa badan yihiinba meelaha kolley ninkii hadal aad u badan iyo rogrogid badan doonayana bal fatxu baari oo kale marka uu xaafid ibnu xajar xadiidka sharxayo isagoo aqwaashii iyo umuuraha soo ururiyey khaasatanna waa marka dambe oo kitaabka akhir qaybaha dambe uu kuba sharxe bal taas weeye laakiin bal waxaan leenahay laba xaalun baan mid soo qaaday mid weeyaan oo waxay dee tay raajax yeelaan iyo khadaabiyana ay raajax yeelaan weeye dee umuurahana ay u dhacayaan waayo aakhiro marka dadka lasoo saaro iyagoo kabano oo qaaqaawan oo taas waa taa way lugaynayaanaba ay ahaydba walow dee bal maalan taas daacigii bay raacayaan in awr iyo raaxilo iyo wax la fuulaana halkaas oo kaleo iyagii dadkii dee xaaladaasi ma jirto suuro kale ay leedahay taasi ee tan waxay bal raajax yeeleen waa tan leenahayna ee imaka halkan aan kuba gaabsanayno xadiidkaa inoo dambeeyeen tilmaamayeyna waa inoo iman doonaa insha allah intaa wax ka siyaadsanna markaasaan arki doonaa ama xadiidkaa macnihiisa aan ogaan doonaayeen ee lagu fasiray oo kale intaan qiyaamadu dhicin qubayla alqiyaama ayaa umuurahani ay dhacayaan xashrigani uu imanayaa dadku dhulkoodii ay joogeenba ayaa dee wixii adduunyo kuba harsanaa ayaa laga soo ururinaya kollay malaa dhinacaas shaam iyo dhinacaas haatan kolkood ma riwaayaadka qaarkood ardulmaxshar walmashar ay kuba timi halkaasaa lagu soo ururinaya bal markaa haddaba in waayo xadiidkaa inoo dambeeya wuxuu ku yimi markay saacaadka dee dajaal iyo cadceed soo baxda galbeed ka soo baxda iyo nebi ciise soo degitaankiisa iyo umuuraha dabadeed weeye ayaa waxaa isugu har marka dambe waxaa u dambeyn doonta ashraaddii saacadda dab wuxuu kasoo bixi doonaa qacra cadn markaasuu de malaa jaziirad iyo wixii halkaa joogu dabada ka mari doonaa xaggaa shaam baa loo wadaa haddaba in de wixii markaa hore u baxayna waaba tan xaaladii oo iyagoo raxli helayo raaxilo helayo taas weeye intoodii ugu dambeysay ee dee socoba weyday ayay dee xaalada naartu noqonaysaayo bal markaa waxa weeyaan oo haddaan taa kuba fasirno firaqdani waxay noqonayaan waqtigaa fitantaas iyo qiyaamaduna dhawaato aayaadkaa waaweyne ay muuqdaan arrimahana ay soo baxaan kuwa ugu horeeye dee baxa iyagoo makansanaya u suurtogelayso dee socdo oo kale kuwaas baano raaqibiin weeyaan oo waxaa ka horeeya bal badbaadona way sugayaan dee waxaan ka dambeeyana way kaba cabsanayaan oo taasi waa qolada hore fawjka labaadna intan kale wax fuuli markay dee wixiiba uu yaraado ninkasta adduunyo naco dadkiina ay isleeyihiin bal meeshan kaba carab bal kii helay baciir ama labadii helay iyo saddexdii iyo tobankii helay ayay dee iyaguna fawjkii labaad noqon ugu dambayna naartaa soo baxaysa intii dambey dabada ka maraysaa kaxaynaysaa waana tan oo maaha naar markaa wada halaagaysoo wada gubaysa ma aha waa naarta calaamaadkii saacadda kaba mida laakiin dadkiibay dee iyadoo jihada shaam uba wada ayay dabada ka maraysaayo waatan dee halka ilaha ay ay degeenna waa la degaysaa waa joogtaa waa u muuqataa halkay cadcadda ugu dhacday ama ay ku galabayseen ay uhoydeen way ulhoyanaysaa way wadaa u dee mooye markay soconba waayey dee maadri inay dhesa alfaada qaarkood kuwa soo arortay taa kulman takhalafe bal waxaan leeyahay waa naartaasoo bal xadiidkaas a inoo dambeeyo iyada haddaan odhan lahayn barhkoodna way yidhaaheen waa qiyaamadii bay yidhaaheen malaa riwaayadna way ku timi maalinta qiyaamaha baa lafti yimi dee maalinta qiyaamahana haddii qurbigeeda lagu fasiro xag mujaawaro dhib ma laha ee barhkooda lemee waa qiyaamadiibaa dhacaysa oo waa qiyaamada dhexdeedii oo kale kolley waxyaalaha yar imanaya ee ka hor imanaya waa kayfiyaadkan oo dee si nusuustii kale inooguma timi ee xashrigu uba dhacayay ee dadkana dee daaciga intay u raacaan meeshii la laisugu wada keenayay oo dee rukbaanta wataasa dadkaa kabaala ee qaawan ee iyagu bal matalan taas oo kale xaaladooda ay tahay tii baanay waafaqaynba bal waxaan leenahay un waa umuuraha deni waa umuuro geyb ah rasuulka ilaahi asaadiq lmasduuq baa kaba warramay inagii waxyaalaha dee naska aan ku aragnay un mooye laakiin wixii kale siday u dhacayaan iyo siday xaqiiqadu tahay iyo tafsiilaad intaa ka badan kol haddaan naskii kuba iman ma odhan karno ma sheegi karne laakiin bal arrinkaa inoo dambeeya xadiidka xudayfat bnu asid nooguma dambeeya oo ah inay ugu dambeyn ashraada saacadda intaa suurta la afufin naartaasi soo bixi doonto waana naarta imaka halkan inooguma sugan dee inta ka horeysana dadku iyagoo dhulkoodii kaba tegayo ama dee xaggaa kale uba socday wixii dhaqaaqi karaya ka socon karayana kaba soconayaan ugu dambeynna intoodii baa noqonaysa bal waa tan imakaan leenahay dee ay mo khadaab iyo rag lihina ama ay ma lihina ay raajax yeelaan kolleyna waa intan kuba gaabsano baabun fi sifati ywmi اlqiyaamati acaana allahu calى ahwaaliha wuxuu u baabaysan yahay maalinta qiyaamaha bal sifadeeda iyo tilmaanteeda wax kaba mida ilaahay shadaa'ideeda iyo culaysyada iyo dhibaataa ay leedahay ilaahay bal de haynoo kaalmeeya ka gudubkeeda iyo ka badbaadadeedii waa cibaaradii imaamka marka la eego nawi sharxiisi ama cibaaradii tarjamadiisi wuxuu yihi muslim raximah llahu tacaala xadaana zuhayr ibnu xarbin wa maxamed ibn musana wa cubaydullahi ibnu saciidin qaaluu saddexdooduba waxay dhahe xadaanaa yaxya marka intaasay ku gaabsadeen sheekhi baa inoo sii fasiraya yaxyaakay ujeedaan oo yacnuuna bna saciidin waa yaxya ibnu saciid alqataan ayay ujeedaan can cubaydillaahi qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama yowma yaquumu الnaasu lirabi اlcaalamiina macnaa aayaddan baa rasuulka ilaahay aqriyay isagoo fasiraya oo qaala wuxuu yihi dadkii way kacayaan oo lirabbi alcaalamiina bay isu taagayaan haddaba waxaa rasuulka ilaahay yihi yaquumu wuu istaagayaa axaduhum midkood waa dadka mid kaba midi fii rashxigi dhididkiisa dhexdii ilaa ansaafi udunay ilaa dhegihiisa kala barhkooda macnaa waxa weeye dee qadciddaa lagu soo dhoweyn waa taa la qaaqaawan yahay waana dee dhul simanna waa la joogaa cadciddii marka la gudadna way dheeraanaysaa dee ciddii loo hadhaynayeen iyagu taa ka badbaadaya u mooyaane bal waa dadkii dee arrinkan iyo shiddadan ay qabsanaysay markaa dhiidkii yaa kaba dhacay ayaa sida inoo dambeeya maraatib buu yeelane dee martabada ugu dambaysaa muxuu noqon dadka qaar baa dhiidkiisiisaa ka dhacay isagoo dhulka aad iyo aada u gelaya ayuu haddana ilaa dhegihiisaa soo gaadhaya oo xakamaynaya oo dee lijaam oo kale u noqonaya walciyaadu billah allahuma acidna minha wفي rواaية بن المثنى qاaل يquم الناaس lm ydkr يوما ujeedadu محamed بن المثنى riwaayadiisa markuu aayadda aqriyayay ee uu xadiidka isagu riwaayadiisa halkan yوma yquم الناaس لرب الcاalمين waana lafdigii aayadde isaga maxay de lafdigiisu yquم الناaس لرب الcاalمينa oo yوmadii ayaan isaga riwaayadiisa la socon lakiin tafsirka xadiidka iyo aayadda macnaheedu way wada wariyeen xadaثna mحamed بن isحaaq الmusayabiy qaala xadaثna anas yaعni bna ciyaadi وxadaثanii سwayd bnu saciidi qaala xadaثna xafs bnu maysarata kilahma can musa bni cuqbata x وxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu khalidin اlaxmar وciise bnu yunusa can bni cawni macnaa abu khalid iyo ciisa waxay ka wariyeen cabdالlahi bnu cawn وxadaثnي cبdاللahi بن جaعفر بن yaحyى qال xadaثna mcن qaala xadaثna malik mcniguna waa mcن بن ciisa waa dadkii imaam malik wax ka wariyay raggoodii ugu iطqاanka badnaa buu kaba mid yahay malikna waa imaamkii imaam dar الهiجra x وxadaثnي abuنصri abuنصri الtmaaru qaala xadaثna xamaad بن سلمةa عan أyuba weli waa inoo socdaa xadiidka markii hore waa xadiidkii hore o yaxya ibnu saciid alqataan cubaydullahi ibnu cumar buu ka wariyey cubaydullahi ibnu cumar baa naafic ka wariyey dadkana waa xadiid naafice naafic bay qolooyinkan dambe uu kolbo ku joogsanayo xada markaas ayay ka wada warin doonaan abunasr tamarna kitaabka hore inugu soo maray waa nin hiqa ah oo kale kitaabkeenan iyo kuba sugan oo cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz alqushayri laba yidhaaho ee de waa kunyadiisan iyo tamaarna waa shaqadiisii waa kii tibarla ahaa weeye abunasrin tamare waxa weeyaan magaciisu cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz weeye hore aynu usoo aragnayna wuxuu yihi markaas xadaثna اxulwaniy وcabd بn xumaydi can yacquba bni ibrahima bni sacdi xadaثana abi abihi ibrahim bn sacd can صaalixin صaalix ibnu kaysaan kulu haulaai haddee sanadadna way kala yar badbadayihin kan ugu dambeeyey dee afar buu noqday inta naafic kaba horeysa waa labada hore xulwaan iyo cabdi ibnu xumayd iyo yacquub iyo aabihi iyo saalix ibnu kaysaan markaasaa naafic la gaadhay kuwii hore laakiin saddex baa lagu gaadhayay kulu haulaai haddaba raggaasoo dhami can naaficin can ibni cumara can inabiyi sala اllahu alayh wasalam bimacnaa xadiidi cubaydillahi can naafic xadiidkii imakaan kaba soo baxnay cubaydullaahi naaficu kaba wariyay yaquumu axaduhum fii rashxilan ansafi udne kaas oo kale ayay iyaguna wariyeen hayr ana fii xadiidi musa bni cuqbata wasaalixin waxaa kuba sugnaa xataa yagiiba axaduhum fii rashxi ilaa ansaafi udunay oo halkaa in yaquumu axaduhum fii rashxihi macnaa yaquumu axaduhum axadkoodu waa istaagaya taagnaanaya taagni lama fadhiisanayo oo meel loo dhaqaaqaa mama jirto xataa yaqiiba ilaa uu qarsoomo oo axaduhum midkood fii rashxi dhidkiisa uu kuma qarsoomo waa dhidkiisa ilaa ansaafi udunayhi waa lafdigii ay lahaayeen muuse iyo saalix xadiidkii marfuucaha xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaal xadaثna cabdالعaزيز yaعni بn mحamedi waa daarawardي can hawri can abilkaysi abilkayskan iyo hawrna horeyn iyagoo saa u kala warinaya usoo mareeya e waxa weeyaan abulkaysna saalim baa magaciisa la yidha mawla bni mudeyc sayn hore usoo ogaanay can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala ina alcaraqa dhididku yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha layadhabu waa tegayaa gelayaa fi lardi dhulkii wuu ku dhaadhacayaa weeye macnaa yaquusu sabciina baacan toddobaatan baac baacna dee waa labada gacmood oo lakala fidiyo ilaa laabta intaasaa baac lagu magacaabaayo boocba ama booc wainahu isagoo dhulkii aad u dhaadhacay waa ujeedadu dhiidkii ruuxa ka dhacay cadceedda lagu soo dhaweeyey daraaddeed iyo muddada dheer ee la taagan yahay oo taasoo dee dee sanado badan badan badan ba noqonaysa taasoo de waa kaafiyo minkani miqdaaru hamsiin alfa sanaba ama w ama alfu sana kolba dee waa maraatib iyo arawaxaliyo dadka kolba si dee dad maqaar ay u tahay sabciina bowcan isaga baacan wainahu haddana intaa kuma joogsanaya sare u soo baxaya ruuxna ruuxa kale dhididkiisu ma gaadhayo dhulku waa siman yahay lama kala dhaadheera oo haddana ruux kastaba dhididkiisii de waa qudrada ilaahaye isagu ku ekaanayaayoo dhulkaa kale uma dareerayo marka wainahu la yabluqu waa gaadhaya haddana dhididkii ila afwaahi naas waa dadka qaarkood dadka qaar baanu dhididba lahayn qaar buu intaa inka yar u dhididkoodu gaadhay afafkooda u ilaa adaanihim yashuku hawrun hawr baa shakeeyo ayahumaa qaala labadooda ayuhumaa bayta le lakiin ayahumaa qaala labadooda kii uu yihi macnaa inuu yihi ilaa afwaahi naas iyo ilaa aadaanihim de waana labadaa maxal ee aada isugu dhowow xadaثna aلحakم بن muسى abu صالح qal xadaثna yaحya بن حمزة عan cabdالرحمن بن jaaبiri kole cabdالرحمن بن يزيد بن jaaبir wey awogii baa loo teeriyey ina يزيد weeye qal xadaثnii sulaym sulaym بن caamiri qal xadaثnii المqdاad بن الأswad qaala wuxuu yihi sulaym بن caamir baa yihi مqdاad بن الأswad baa ii waramay oo qaala wuxuu yihi مqdاad بن الأswad samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquul xaaluu ku qowlayo tudnaa waa la soo dhoweynayaa ashamsu cadceedda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha min alkhalqi waa cadceeddaas ayaa khalqiga loo soo dhoweynaya xataa takuuna ilaa ay noqoto minhum iyaga xaggood ka miqdaari miilin mayl ama miil qadarkii ay usoo jirsato macnaa cadceeddaas iyadoo dee malaayiin kilomitr bay naga sarraysa ama malaayiin iyo malaayiin mayl halkaa inaga gubaysaa ayaa lagu soo dhaweynayaa madaxyadoodii baa lagu soo dhaweynayaa in mayl ama miil qadarkiia ayaa loo soo jirsiinayaa iyadoo wax ka xigaana aanay jirin iyo waxay ka harsadaan iyo bal matalan taasi aanay jirin ta dee waa cid aan ogeyna waa jirtaayo sabcatu yudilahum allahu fii dilih yowma laa dila ilaa diluhu weliba toddobadaa maahe dee asaafu badan oo iyaguna halka ka badbaadayaana way jiraan bal taasna way jirtaaye laakiin waa ciddii dee aan iyagu maalintaa karaamo iyo karaamada caynkaasa aan lagu karaamayn ayaa sidan loogu soo dhaweynaya miqdaar miilna isaga inoo fasiri doona ama odhan doone laakiin miil haddaan eegno miilka masaafada dee kolley waa masaafo dheerun oo dee kilomitr iyo bar kaba ziyaadsan marka la eego dee imaka masaaxadan ay laba isticmaalo adigu bal waa loo soo dhaweynaya haddaba cadceeddaa dee malaayiin amyaal iyadoo inoo jirtay ina gubaysay marka madaxoodii intaa loo soo dhigo welibana muddadu ay dheertay wax ka xigana aanay jirin oo kale oo waxaan keenay dhiidka badan ee ruuxii kaba dhacaya uu dhulkii toddobaatan baac uu hoos u galay haddana uu sare usoo baxay ilaa uu isaga afkiisi iyo dhegihiisii gaadhay allahum ilaahay baan weydiisanaya inuu inaga badbaadiya allahuma ajirna minhu qaala sulaym sulaym bnu caamirin waa ninkii taabicigaa ee xadiidka ka warinayey waxa weeye markood bahbasti wuxuu idiraak leeyahy laga waa taabiciya in xadiidka miqdaad ka warinaya wuxuu yihi fawallahi baan ku dhaartay ma adri anigu ma garanayo ma yacni bilmiil miilkan wuxuu uga jeedo masaafat alardi ayaqsidu masaafat alardi inuu uqastayo masaafada dhulka ama almiil aladii yuktaxalu tuktaxalu bihi lcayni ama se miilkan dee isha lagu kuulo markaa dhakusha la marsanayo inuu la jeedo macnaa waxa weeyaan laftigan miil ayaa laba macnuu dee loqdaa ama uu leeyahay mid waa kan masaafada dhulkeeda ee barhkood kutubta hore luqada barhkood ay odhanayeen waa bedel basar waa inta ishu wax kaba aragto dee kollayna malaha dee taqdiiraadkan imaka cusub xad macruufa lehba midna waxa weeyaan waa bahashan dee inakuusha la geliye isha la mariyo kaasna miil baa la yidhaah isaga wuxuu leeyahy ma kala garanaya laakiin dee miilkan inakuusha waxaan u noqonayn haddii intaasi inta udhaxaysa ay tahay dhakadooday saaran tahay markaasta nayo way ku dhegsantahay o dhakadoodii bay saaran tahay bal dee waa masaafadii iska daa miilkaasi hadday dee boqolaal miilba ay u jirtana waaba dhiidkan iyo wax ka badanba oo kaba iman lahayne cadceddii baa lagu soo dhaweynayaao bal laakiin taabicigu wuxuu leeyahy dee kol haddii labada lafti in looga jeedo miilka indhaha lagu kuusho laakiin dee kaa hadday tahay waxba uma dhexeeyaan madaxiiyo iyadii waaba saaran tahay iyo inay tan masaafada dhulka tahay aduu ma kala garanaya lakiin xadiidkii dee saasaa saxaabiga uga maqluu leeyahy qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa odhanaya fayakunu waxay noqonayaan annaasu dadku calaa qadri acmaalihim acmaashoodii qadarkood fi lcaraqa xagga dhiidka macnaha waa camalkoodii adduunyo ee iminkay tahay ruuxu inuu kusii dadaalo wixii uu kaga badbaadayay halkaa laba yimaado wuxuu ku halaagsameeyey xaaladan uu ku mudanayana kaba dheeraado umuurahan de waaxa laynoogu sheegayaa taas waa taxdiir iyo digniid taasaa idin sugaysa dee maantaana uu ruuxu wax qabsan karaa maanta ayuu wixii uu ku badbaadayay laba iman karaa amase wixii uu ku halaagsamayey dee maanta ayaa ah waktigan lalaba imanayo arinku waa iyadoo laysu digayo laleeyahy oryoomkaasaa idinka horreeye u diyaar garooba wixii aad ku badbaadayseen la kaalaya wixii aad dhibtaa ku mudanayseena iska ilaaliyo ka fogaada arrinku kaa weeye haddaba dadku waa camalkoodii ay adduunyo kula yimaadeen kolba sidii uu ahaa iyo qadarkii waa la kala dembi badnaa waxaani dembiguu kaba dhashay haddaba dembigoodii intii kolba qadarkiisu ahayd ayaa xagga dhiidkuna uu noqonaya oo tafaawudkaasaa jiraya at naartii baynu xataa saa kusoo maray fa minhum waxaa kaba mida man yakunu kuu ahaanaya caraqaasi ilaa kacbeyh ee kolley isagaba shiddo iyo dhib ugu filan dhiidkii ka dhacee dhulka galay galay ayaa ilaa kuraamihiis ayuu intaasaa u qoyano dhiidkii u kula jira laakiin intii ka sarreysay dhiidkii ma gaadhsiisna wa minhum waxaa kaba mida man yakunu ku ahaanaya caraqi uu gaadhayo ilaa rukbatayhi labadiisa jirin wa minhum man yakunu waa sii naartaynu kuma soo maray waxaa kaba mida waana qadarkii acmaasha acmaashu halkana waa dunuubtii la sameeyey ee waxaan lagu mutay ku uu ahaanayo dhiidkiisu ilaa xaqwey ilaa halkaa guntiga laga guntado waa dhexday wa minhum waxaa kaba mida man yuljimu kuuu xakamaynayo alcaraqu iljaaman xakamayn afkiisuu gaadhaya dhegihiisiibuu gaadhaya kaaba weyo waabadkan dee dhexdiisiibuu galayba dhiid baa qariyey dhiidkaa isaga hadda isagoo taagan oo halkan dhinaciisa la taagan yahay isaga halkaa u gaadhayna kan kale dhinaciisa taagan ma gaadhayo nin kastaba dhiidkiisii buu leeyahay be bal taas weeye waana xaalo aada iyo aad u adag weeyaan oo ay tahay unbal ruuxu inuu takhayulo xaalada caynkaas iyo marka halkaas la jooga iyo cadceedaas iyo dhibtaa jirta dee yatakhayal wa yatawaham bal markaasi uu wixii bal maalan dee uu halkaa ku halaagsami laha ama taa u keen laydba uga joogsado wixii uu ku badbaadi lahaana u laba yimaado dee waanay jiraan dad iyagu ka badbaadayo oo tan ogeyn oo iyagu ilaahay subxaana watacaala u hadhaynayo oo aan dhidid iyo cadceed iyo dhibba aan arkahayna iyaguna waa camalkoodii fiicna ay laba yimaadeen ee wanaagsanaado arrintu waa calaa qadri alacmaal weeye wa minhum man yuljimhu lcaraqu iljaaman qaala wuxuu yihi raawiga xadiidka inoo warinayay dee baqdaad baana rasuulka ilaahay kaba warinaya wa ashaara uu ishaaray rasuul llahi sala allahu alay wasalam biyadihi gacantiisa ilaa fiih macnaa markan uu lahaa wa minhum man yuljimhum lcara yuljimhu lcaraqu iljaaman ayuu afkiisa saas dee waa xakamayntii oo ilaa afkiisuu gaadhaya ilaa dhegihiisiibuu gaadhaya dadku taasa kaa mid weeye nasأl اllah subxaanaه wataعala an yujiranaa min الnaari wamin ahwaali ywmi الqiyaama wallah subxaanaه wataعala aclى waclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna